والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أxaadiiثtii khawaarijta ayaa inoo socotoon lixda kagaba jirnay iyagii baana inoo sii socon doonaa marka qaala المصنف رaحimه الlaه taعaalى وxadaثnii abuالظاahiri qaala أخbaranaa cabdاللahi بن wهb qaala أخbaranii yuنus عan بn شihاab qaala أخbaranii abu سلمةa بn cabdالرaحmن عan أbي سacيidi الkhdriي xا وxadaثnii xrmلة بن yaحyى وأحmed بn cabdالرaحmن الfhriy qaala أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني أن أبا سعيد الخدري قال xadiidku waa xadiidkii ibaabumas ibnu abu saciid ay noo soo socdoon duruqdiisii ayaan weli ku jirna waayo duruqu xooga ayuu lahaa ruwaaduna dhammaan waa ruwaadaan soo wada aragnay waxaan addaxaak alhamdaani ahayn daxaakna daxaak ibnu sharaxiil baa la yidhaha waxaa kaloo la yidhaha daxaak ibnu shuraxbiilna waa la yidhi waa nin zuhri oo ibnu shahaabo maanta wax ka warinaya ay isku dabaqo yihiin taabiciya iyaanu dabaqada xagga taabicinimada iyo waqtigan taabicnimada dabaqadaasunbay ku siman yihiin laakiin xagga cilmigiiyo aqoonta iyo xifdigiiyo taa dadkuba simana ma isku dhow labadoodu maaha bukhaariyo muslimna labadooduba waxay ka wariyaan ninkan daxaaka laakiin axaadiistiisa aada u yar oo marka leega bukhaariyo muslim sunantana wax sidaasa kuma laha wuxuu leeyahay xadiidkan imakaan ahayniyo xadiid kaleo suurat اlikhlaas fadligeeda ayaa labadoodaba uu ku leeyahay daxaak ibnu sharaaxiil ama daxaak اlhamdani daba abaa saciid اlkhudri baa qaala wuxuu yidhi bayna waqti naxnu anagu cinda rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi wasalam rasuulka ilah agtiisa aan ku sugannahay walxaal wa rasuulku yaqsimu uu qaybinayo qasman qeyb oo waxuu qaybinayo oo dee maal buu qaybinayey waxaa casharkii xalayna inooguma sugnaa dahab ama qidco dahab ah oo cali bnu abi aalib uu soo diru yeman ka soo dirayna ahayd wixii uu qeybinayay riwaayadiisii hore aynu ku soo aragnay xadiidkiisa duruqdii hore ayaa ataahu waxa u yimi dulkhuwaysira nin dulkhuwaysira la idhaha reer tamiima u yimi saba riwaayadeenna dhacday riwaayadka qaarkood ibnu dilk ibnu dilkhuwaysira ayaa dhacdo inuu inankiisa ahaa korkood baa waxay ka dhigeen xurqus ibnu suhayrna magaciisi waynu ahay bal ninka dulkhuwaysira ee reer tamiim ama ibnu dulkhuwa dilkhuwaysir ee reer tamiim baa rasuulka ilaahi u yimi wa huwa rajulu min bani tamiimin faqaala yaa rasuula allahi wuxuu uhi rasuulka ilaahay icdil cadaala sameh oo si cadaaladii ay ku sugantahay waxu qaybi buu leeyahay sidanii cadli maaha aada ku qaybinaysaa wax qaala rasuulu llaahi salى اllahu calayh wasalam markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi weylaka warni hoogaagee waman yacdilu in lam acdil anigoo rasuulkii ilaahay ah salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh haddaan cadaalo fali waayo cidda cadaalo samaynaysaa ee cadaalo falaysaa waatee maba jirto wey qad khibtu wakhasirtu in lam acdil qad khibtu waan hungoobay oo dee khayrkii baan ka qaday wa khasirtu waanan khasaaray in lam acdil anigu haddaan noqdo ha noqdo midaan cadli ku wax ku dhaq ahayn oon cadli wax ku qaybin ahayn aan ahayba dee kaa khaasirka ah ee khaa'ibka ayaan ahay xalayna waa ti aan soo sheegnay in lagu dabdiyey halkan qad khibta wa khasirta oo ta'dii khidaabka lagaba dhigo ee ta'dii mutakalimka aan lagaba dhigin oo macnuhu noqdo waad dee hoogtay waanad hungowday khayr waad ka qaday waad khasaartay haddii dee ruux aan cadliba wax ku dhaq ahayn oon caadil ahayn adigu aad taabicu tahay dee waaba ruux khasaare baa tahay faqaala cumar bnu اlkhadaabi radia allahu canhu cumar ibnu اlkhadaab baa wuxuu yidhi yaa rasuula اllahi rasuulkii ilaahayow idan lii ii fasax fiihi ninkan waa fii qatlih adrib cunuqow bal ii idan oo ii fasax haddaad ii idanto dee luquntiisaan garaaci oo luquntan kaba goyn waan dili qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa wuxu uhi dachu iska daa waxba hadilin faina lahu asxaaban wuxuu leeyahay asxaab oo dadkan kuwo kale oo amtaasha iyo ashbaahdiisa ayaa jira oo yaxqiru uu yaraysanayo xaqiraya axadukum axadkiin salaatahu salaadiisa maca salaati marka salaadooda loo eego oo dee siay salaada u dheeraynayaan ay dee salaadii ay taas ayaa axadkiin waa yaraysanaya wuxuu isleeyahay adigu salaadaadu salaadba maha ayuu noqon waa dherarkeeda iyo hadday tahay arkaanteed qiraa'adeed iyo taasoo dee nimankaasna khawaarijtii iyo dee ama ahla xaruura waxa weeye dee wejigoodii ama jabhadoodii baaba waxay noqotayba kaanaha rukbatu cazi iyo dee acdaadii kale lagaba sujuudayo sujuudoodii badnayd iyo tilaawadoodii badnayd iyo taa yaxqiru axadukum salaatahu maca salaatihim wa siyaamahu axadkiin soomkoodana soomkiisana waa xaqirayaa maca siyaamihim marka soomkooda loo eego ee la baaldhigo yaqra-uuna way aqriyayaan alqur'aana qur-aankay aqriyayaan oo laa yujaawisu ma dhaafayo qur-aanku taraaqiyahum kalxamahoodaba hoos uma dhaafayo qalbigooda ma gelayo arrinku waa carabka iyo dhawaaqa ay ku dhawaaqayaan unbaaba arrintiisu ay tahay yamruquuna way baxayaan min alislaami islaamka way ka dhex baxayaan kamaa yamruqu sahmu leebku si uga dhex baxo min alramiyati wixii saydkaa ee lagu ganay ee ruux xoogle uu kuba ganay wax dee leebkan uu ganay dee waxa weeyaan si uu xagga kale uga duso oo kale intuu dhinaca ka galo dhinaca kale ugaba baxo ayay islaamka sidaa ugaba baxayaan yundaru waa la eegayaa ilaa nasrih oo dee markaa waa leebkii intuu lala helay wixii lagu ganaya saydka ahaa dee mala meel laflana kumuu dhicin dhinac buu ka galay uu markiiba dhinacii kaleu kaba baxay isagoon uu soo bixin oo dhiig soo bixin buu wixiiba ramiyadii kaba dhex baxay markaasaa dee shaki baa ruuxii leebkiisii helay ayaa shaki gelaya oo odhanaya talo wixii miyaad la heshay mise lamaad helinba oo markaasaa yundaru waxaa la eegaya ilaa nasrii birtiisii nasr waa birtan afka leebka kagaba sugan oo falaa yuujadu fiihi shay macnaa wax aahaara oo tilmaamaya inuu waxala uu meeshii ku dhacay ama dee lala helay mo ama dhiig ah ama aahaar kaleba ah lagama helayo uma yundaru waa la eegayaa ilaa risaafi risaafna halkaa birtaya iska gelayaan qorigan dee waxa weeyaan markaa sahmigu taas bay risaaf yidhaahaan falaa yuujadu fiihi shay iyadana wax laga helayaa ma jirto uma yundaru waa la eegayaa ilaa nadiyihi waa sahmigii waa cuudkiiba waa qoriga naftiisii oo nasrigii waa birtii baa nidhi risaafna waa halkaa qorigan dee leebkan dee aan garanayna iyo dee waxaan xadiidada afka kaga sugan ee ay iskaba gelayaan fuuqana xalay waan soo marray oo waa qaansada oo kale xadhiggeeda meeshan leebka dee laga saaro intan markan dee aan laba ganin taas baa fuuqa lagu magacaaba maha watarkee laakiin waa leebka halkiisaas dee qabanaysa xadhigan qabanaysa nadina xadiidkaabaa inama inoogu sharxan yahay oo waa qoriga naftiisa waa cuudka naftiisa ayaa nadi laydhaa falaa yuujadu fiihi shayin wahuwa lqidxu qidxigu qafta way kasirsantahay daalkuna uu sukuunsan yahay qadax waa taan soo maro de waa weelba qidxigu se waa bal matalan waa qorigan ama cuudkan sahmiga kaas baa qidxi lagu magacaabaa nadina isagaa la yidhaha kaasna waa la eegayaayo waxba uma yundaru waa la eegaya ilaa qudadi riishadiisii kolley mala waa baalal yaryar oo ay markaa halkaa birta afkeeda kuba xidhi jireen oo mooyimala surcaya waxooga wax kaba tari jireen qudad waa jamcu qudatino marka waa riishu sahm sahmiga riishkiisaba weeye bal markaa taasaa la eegiyo iyaduna falaa yuujadu fiihi shay maxay sababtu tahay sabaqa sahmigii uu kaba dheereeyey surcadii uu ku socday iyo dee quwadii raamigiisa iyo isagoo wax celiyaba aan helin oo dee mala meel aan hirib uun mooye wax kale aan lahayn uu kuba dhacay ayaa sabaqa wuxuu ka dheereeyey alfartha uuska soo bixitaankiisii iyo wadama dhiiggiiba intaanay waxba soo bixin ba markii uu ku dhacayba xagga kale ugaba baxay intaan dhiig soo bixin farta soo bixin haddaba markaa dee laabkii caynkaas ahaa wax alla wax ramiyadii kaba midoo isaga aahaarteedoo ku tacalluqay ma jirto iyaguna islaamkii sidaasay uga dhex baxayaan oo waxay kaga tacalluqayaan mama jirto aayatuhum calaamadoodu rajulu nimankaas waa waqtiga ay soo baxaan dee markan waa de amhaasha iyo taas asxaabtaa kuu kaba cabiray waa waqtigay isu tegayaan ay dee shawko inta yeeshaan magaarna ay uga baxayaan calaamadoodu waa rajulu nin aswadu madow oo ixdaa cadudayhi labadiisa cududood mid ahaani mithlu thadyil mar'ati haweeneyda naaskeedoo kale wiya waa nin gacantiisaa dee gacani waa u dhan tahay oo i fayoobay gacani waa gacan naaqasa marka intii kalena waabay maqantahe laakiin cududiisna waxaabaad moodeysay naas dumaroo kale adigu waa in hiliba uunoo dhaqdhaqaaqaysa sida lafdiga xadiidkaba inooguba soo socota ayaa cududiisuba ay ahayd haddaba ninka gacanta naaqaska ah leh ee labadiisa cududood mid ahaan waa tan naaqaska ah aada moodaba qidca ama in hiliba weeyo dhaqdhaqaaqayso sadyal mara ama naas dumar oo kale ah kaas baa iyaga calaamo uga bacnaa nin saasaa kaba mida oo markaa dee iyaga waxa weeyaan kuma dhex jira aw mithlu badcati waa tawiic amase waa badcadu waa qidca min alaxmi in hilibo oo tadardaru tadardaru macnaa dhaqdhaqaaqaysa tataxarak oo tadarib weeyo dhaqdhaqaaqaysa taas ma ah waa intan cadudiis cududiisu yakhrujuuna way soo baxayaan mar rasuulka ilaahay tilmaantiisa eg iyo suu tilmaamay iyo waa mucjisaadkiisii yakhrujuuna way soo baxayaan nimankaasi ujeedadu markan ay shawkada yeelan ay gaar u baabaxayaan wa calaa xiini furqatin kala tag waqtigii oo min annaasi dadka ka mid a mar muslimiintu ay kala dee furqa ay jirto iftiraaq jiro ay qeybsameen oy firqooyin iyo kooxo kala duwan ay muslimiintu yihiin ama laba kooxoodoo waaweyn loo kala jabay marka caynkaasay soo baxayaan xadiidka calaa xiini furqati min annaas san waaba lagu dabdiyey waxaa kaloo lagu dabdiyey oo iyadna dee riwaayaadka qaarkood ku yimi xiina bedelkeeda halkaas khayr calaa khayri markaa furqatin toorefaadu way damisantaho bimacna iftiraaq weeye waa iyadoo la qeybsan yahay ayay soo baxayaan oo taas ee haddii iyada khayri lafdiga xiin uu noqdo calaa khayri firqatin markaa fa'da waa la kasrinayaayo waa meesha iftiraaq baa jira haddaba firqo iyo daa'ifata u khayr badan oo min annaasi dadka kaba mida bal markaa dadku ay kala baxaan ee laba kooxood loo qeybsamo labada kooxoodta khayrka badan weeye waana dee ta ku taagnayd iyadu daacadii imaamkii xaq ahaydna kuma sugnayd bal waxa weeye taas bay kasoo dhex baxayaan ama iyaga kuwaas ay kaba baxayaan oo markaa waxa weeyaan furqatin markaan nidhaahno waa bimacna aliftiraaq firqatinna firqadu waa daa'ifa iyo kooxba weeye markaa haddii iyada xiin ay lafdiga hore aan ku dabdino waa calaa xiini furqatin waqti dadku ay kala qeybsan yihiinoo iftiraaq jiro taas bay soo baxayaan dee waana sidii dhacday oo markii dee waxa weeyaan dagaalkii adigu markaa cuhmaan laba dilay ee amiirulmu'miniin caliyu bnu abi aalib lala mubaayaco dee dagaalkii markaa jamanla uu dhacay ayay iyagu niman quraadiina way ahaayeen dee cibaado iyo zuhdi iyo waxyaale iyo qur-aan aqrinteeda iyo cibaado badanba marka horeba kuwa shuhroobayoo markaas baa iyagoo kaba mida jamaacadii cali khaasatan safiin inta laga laabmay taxkiimkii uu aqbalay calina ayay kaba baxeen weeyaanoo waqti markaa geesna mucaawiya iyo reer shaam ay jiraan geesna amiirulmu'miniin cali bnu abi aalib iyo dee dadkii intoodii badnayd ama dadkii dee markaas ay jiraan oo furqadaasi ay jirtay soo baxeen marka koox ahaan eegnana dee waa calaa khayri firqa waa qolada marka dambena layn doonto ah waa cali bnu abi aalib dee jeeshkiisii bay kuwani markii hore kaba mid ahaayeen markii la laabmay ayay iyagoo le laa xukma ilaa lilaahi bay meesha ay noqdeen meel bay isugu tegeen xaruuro la odhanayay dabadeed baa cali uu u diray cabdullaahi bnu cabaas oo munaadaro iyo dood laba galay kolley kutubta qaar ay noogu sugan ugu dambeynna in badan oo iyagii ka mid ahaa markii way soo noqdeen barh baa hadhay haddana laakiin arrintu ha soo noqdeene markii dambe ayaa waxa adugu ay u baxeen gaar bay intoodii wixii markii noqdeen u mooye intii kale iyo kuwo kaloo ku biiray ayaa baxo nahraawaan iyo halkii markii dambe dagaalka inoo soo socda uu kaba dhacay taas bay arrintuba ahayd bal markaa waktigaas bay calaa khayri firqati min annaas marka khayr haddaan idhaha firqati qaala abu saciidin abu saciid wuxuu yidhi waa saxaabigii xadiidka warinayay faashadu waxaan qirayaan caddaynayaan markhaati ka ahy annii anigu samictu inaan maqlay haadaa xadiidkan min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi aan kaba maqlay waashadu weliba waxaan dee qirayaa aan caddaynayaan maragna kaba ahay anna caliya bna abi aalibin radia allahu canhu cali bnu abi aalib qaatalahum inuu la dagaalamay nimanka walxaala ana macahu anigoo laba socdo uma ciisa fa amara wuxuu amray cali bidalika rajuli bialabi dalika rajuli ninka rasuulkii ilaahay sheeguu yihi aayatum rajulu aswadu ixdaa cadudayhi midlu hadyi lmar'a ayuu yihi bal doondoon oo dadkii la laayay dhexdoodii kaba baadha faltumisa waa la doondoonay fawujida waa la helay ninkii oo fa utiya bihi waa la keenay cali baa la hor keenay xataa nadartu ilayhi abu saciid baa le ilaan arkay anigoon xaggiisii dayey calىa nacti rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam aladii nacat isagoo ku sugan tilmaantii rasuulkii ilaahay uu ku sifeeyey kuma sugan bal way noo socdaa haddii aan idhah nahraawaan iyo say arrintuuba dhaceen xadiid dheer baa inoo soo socda وxadثnي محamed بن المثنى qال xadثna بن أbي عadiيi عan سulaymaana wa sulaymaan الtaymi sulaymaan بن darkhan عan abi nadrta abi nadrna horeynuu soo marmaray iyo marar dee ilaa kitaabkan kitaab imaanba bilowyadiisii mndir بن malik بن qdca nin taabiciya sa sulaymaanba taabicuu yahay عan abi saعيidi wa abu saعيid الkudriy xadiidkii hore inoo warinayey أن النabiya slى الlaهu عalيه وasلم dakra wuxuu sheegay qowma qowm buu sheegay yakuunuuna noqonaya fii ummati ummaddiisa kasoo dhex baxaya kuwaasoo yakhrujuuna soo bixi fii furqati min annaasi tanfa-da waan daminaynaa waa waqti furqa ay jirto iftiraaq iyo kala tag dadka ay kala tegsan yihiin oo la iskhilaafsan yihin waqti uu jiro ayay soo baxayaan simahum calaamadoodna taxaaluqu macnaa waa taxaluq waa xiirasho dee timahooda waati aynu soo aragnay ninkii maxaluqu shacrin uu ahaa tan bay calaamo kaba dhigteen oo inay madaxoodii ay xeeraan dee dadkii waqtigoodii sicaadadoodu ayadoo timahooda inay weyneyn jireen si ka duwan qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hum sharu lkhalqi khalqiga kuwa ugu shar badan weeye kuwaasi aw min ashari lkhalqi ama khalqiga kuwa u shar badan bay kaba mid yihiin ee in mintii la tabciid ay kuba sugan tahay iyo inaanay mintaasi kuba sugnayn baa lafdigu yahay iyagaa khalqiga ugu shar badan ama waxay kaba mid yihiin khalqiga kuwa ugu sharka badan kolley lafdiga asharna ee waaba asalkii afcalu tafdiil weeye waa asalkii horta ee laakiin sida khayr oo kale kelimadan kale muqaabilkeeda ah waxaa dee luqada badani ay tahay inaan waxba hamsada isagoo afcalu tafdiil ay yihiin aan laba gelinoo dee waatan inoogu sugan qur-aankii axaadiid iyo keyrba dee lafdigan khayr oo kale iyo shar asalkoodu waa akhyar iyo ashar waa asalkii waayo waa afcalu tafdiil ee laakiin luqa yar weeye in hamsada la raaciyo maantoosan bay arrintu tahay markaa tanna waa luqadii yarayd bay kuba yimi lafdigan aw min ashari اlkhalq wagaaliba agnaahum khayr wa shar can qowlihim hada akhyar wa ashar goli ibn malik ma halfiyada kaafiyadiis bal markaasoo dee inta badan sharun iyo khayrun baa kaga filaado kaga markaa ka qaniyeelay ama ka kaafiyey in la yidhaaho asalkii la isticmaalo la yidhaaho ama akhyar la yidhaaho ama ashar la yidhaaho bal markaa tani waa luqadii yaraydun maxaa rasuulku yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yaqtuluhum waxaa layn doona nimankaas adna daa'ifatayni labada kooxood ee markaa jira dee iftiraaqu dhexdood iyo furqadu waa markaa inay furqaa jirta laba kooxood baa loo qeybsanayoo waaweyne labada daa'ifo iyo labada kooxoodta u dhow ila alxaq labadaa kooxood ee waa ishayaan waxbaa la ysku hayaa bal matalan haddaba ta xagga xaqa u dhow ayaa iyaga layn doontaa qaala wuxuu uhi abu saciid fadaraba الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam lahum matalan nimanka caynkaasa waa xagga inaanay islaamkii ka dhex baxayaan oonay waxba kagaba tacalluqin buu mael uba yeelay aw qaala amase rasuulka ilahi wuxuu yihi qowlan iyaga shanigooda ku tacalluqsan oo wuxuu yihi mael wuxuu uga dhigay arajulu nin yarmii ganaya aramiyata waa sayd waa taa san xalayba soo sheegnay ramiya waa faciila bimacnaa mafcuula weeyaano waa wixii wax lagu ganaya weeye ramiya ama sayd buu wax ku ganaya aw qaala wuxuu ihi alqarad qaradkuna waa wixii hadaf lagaba dhigtee ee wax lagu gano ama lagu toog baranayo taasba qarad fayanduru markaa markuu ku gano wixii uu la helayaa u asiibayaa laakiin quwadii ruuxa raamiga ah iyo surcadii waxan baa markiiba uu xagga kale ugaba baxayaayo fayanduru waa eegayaa kii raamiga ahaa fi nasli birti falaa yaraa basiiratan wax calaamo ah oo tilmaamaya inuu waxoose dhiig iyo waxyaalahaasba ama shay min adem oo tilmaamaya inuu wax meeshii asiibay ama ramyadii u asiibay ma arkayo wayanduru fi nadiyi waa sahmiga naftiisii waa qorigii ama cuudkii ayuu eegayaayo falaa yaraa basiirata basiiradu waa wax calaamaha shay min alcalaama sida dhiig yar iyo waxyaalahaasa ma arkayo wayanduru fi lfuuqi fuuqu waa halkan dee dabadiiba ahaydee xadhigan qaansada la saarayay ee markaas intaan dee wixii marka la aano wixii leebkii la ganin taas buu eegayaayo isaguna inay xaggii kale ugaba baxee falaa yaraa basiira waa ti aan xalay soo marray wayatamara fi lfuuq halkaasu isleey taloma wax yar baa jira waa shaki maaha wax dee mala halkaasaa shaki ruuxii gelinayso isla malaa wax yar baa meesha kaba muuqda ee isagiina wax basiira ama wax calaamo ah oo dhiig iyo waxyaalaha caynkaas kuma arkayo qaala wuxuu yihi raawiga xadiidku qaala waa abu nadra qaala abu saciidin abu saciid baa wuxuu yihi wa antum idinkaa qataltumuuhum nimankii caynkaas ahaa laayay iyo ahlulciraaqi reer ciraqow idinka ayaaba manqabadaa yeeshay idinkaana daa'ifatayna ila lxaqi nimankaa idinkaa kuwii laayay idinkay haayeen reer ciraaq buu la hadlayay markaa dee waana jeeshkii caliya weli xadiidka duruqdiisi iyo riwaayaadkii baa inoo socda xadaثna شhaybان بن فروk qال xadaثna الqاsim wهو بن الفضل الxudaniy xudaan waa reer waana nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweyneyd dabaqadii imaam malikiya oo hiqa ah bal markaa laakiin waxay yidhaahaanba isagu waa reer asdiya reerkan waa dhex degay un loo nisbeeyey sida sulaymaan utaymiba reerkaas taymi waa dhex degaye kama mid ahayn reerka kama dhalanaysa loogu nisbeeyo xadaثna abu nadraةa عan abi saciidin الkudriy qaala anahu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi tamruqu waxa bixi doonta takhruju maariqatun waa daa'ifatun maariqatun waa daa'ifo khaarijo ah oo baxaysoo dee daacadii kaba baxaysa ayaa soo bixi doonta dee waa taasna diinkii ama islaamnimadii way ka dhex baxaysaa si axaadiisan ku hayne cinda furqatin maxay soo baxaysaa maariqadaasi iyo daa'ifadaasi waa cinda furqati iftiraaq iyo kala tag waqtigeed iyo agteed min almuslimiina waqti muslimiinta iftiraaq jiro furqa jirto la iskhilaafsay oo la qeybsamay ayay soo dhexbi ayay kasoo dhex bixi doonaan yaqtuluhaa maariqadaa waxa layn doona oo dili doona awla daa'ifatayni labadaa kooxoodii markaa dee furqaduba ay kaba dhaxaysiya iftiraaqu ta u dhow bilxaqi xaqa u dhow ayaa layn doonta bal weli xadiidka duruqdiisii waliba qeybaha dambe inoo socda xadaثna aburabiic الزahraniyi waqutaybaة bnu saciidi qaala qutaybaةu xadaثna abu cawaanata can qataadata can abi nadrata can abi saciidi الkudriyi qaala anahu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi takunu waxa ahaan fii ummatii ummadayda firqataani laba kooxoodoo waaweyn oo dee markaa iyaga iskhilaafsan iska soo horjeedaa ummadda dhexdeeda kasoo bixi doona faykruju waxa bixi min beynima iyaga dhexdood dee markay furqadii timi haddii mid laye way adkaan laydba inay soo baxaane markaa dhexdoodiiba n ayaa waxaa dhexdooda kasoo bixi doonta maariqatun waa daa'ifatu maariqa daa'ifa diinta kaba baxaysa yeli waxaa tawaliaya qatlahum leyntooda nimankaa la laayo awlaahum waa dadka muslimiinta ee iskhilaafsan kuwa ugu dhow bilxaq kuwa xaqa ugu dhow ayaa layn doona oo macnaha dee waa daa'ifada dee qolada kasoo horjeedaa ay buqaada markaa ay yihiinba xadaثna mحamed بn mثنى qala xadaثna cabdالأعlى qala xadaثna daud wa بn abi hind can abi nadraةa can abi saciidi الkudriy ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslama qaala rasuulka ilaahay wuxuu hi tmruqu maariqatun tamruqu waxa soo bixi macnaha takhruj weeye maariqa waati yamruquuna min addiini kamaa yamruqu samu macnaa yakhrujuuna wey waa daa'ifo khaarijo ah fii furqati min annaas waqti dadku ay kala tegsayin fayali qatlahum awla daa'ifatayni bilxaq xadaثanii cubayd llaahi alqawaariiriyu qaala xadaثana moxamed ibn cabdillaahi bn الzubayr qaala xadaثana sufyaanu sufyaanku waa sufyaanu thawri can xabiib bn abi haabitin can الضaxaak اlmishraqiyi markii dhoweyd waxaan soo haynay الضaxaak alhamdaaniyi baan markan casharka dee bilowgiisii ama wالضaxaaku اlhamdaaniyu imikana aلضaxaaku اlmishraqiyu waa nin keliyo waa ninkaa hore waataan lahayn waa ida sharaaxiil halkan almishriqiyuna miimtu way kasrisan tahay waxaana dee qolooyin baa malaha fadxul miim kuma dabdiyeen laakiin taa waxay ku tirinayaan inaanay sawaab ahayn ee almishriqiyu mishriqna waa jirib reer hamdaan kaba mid ah weeye waa jirib adigu hamdaanna waa qabiilo ballaadhan bay ahayd oo yama degi jirtay mishraqna waa jiribkiisii hoose oo waa jirib reerkaa kaba mida taas bay nisbadu tahay waana taa dee marka dhoweynin kaba soo sheegnay can abi saciidin alkhudriyi can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam fi xadiidi dakara fiihi uu ku sheegay qowma fi xadiidin dakara waa sheegay rasuulka ilaahi fiihi xadiidka qowma qowm yakhrujuuna calىa furqati mukhtalifa furqo macnaa iftiraaq iyo kala tag iskhilaafsan waqtigeed iyo taa korkeed bay soo bixi doonaan yaqtuluhum waxa layn doono kuwa maariqada ama qowmka aqrabu daa'ifatayni labada daa'ifo kuwa u dhow min alxaqi xaqa u dhow ayaa layn doonaan bal baab kalea inoo dambeeya axaadiista waa inoo socotaa de m mooyiba inaan casharka xataa ka wada gaadhsiin karno inaan wada dhamayno ayaa baab kaleo kasii dambeeyaana waa jiraaye horta bal axaadiidan imaka ama xadiidkan iyo ama axaadiidan aan hayno kolley dee abu saciid iyo cali bnu abi daalib iyo saxaabo kaloo kala duwan baa wariyay axaadiida khawaarijta kuba tacalluqsan oo dee waxa weeyaan axaadiidina marka la eego duruqda badan ay leedahay kuwan sifadoodii umuurahooda waa axaadiida ama balqa tawaatur inooba gaadhay waxaa horta inoogu sugan mucjizo ama mucjizaad rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh mucjizaadkiisii ka mida iyo aclaama nubuwatih waxaa xadiidka kuba sugan dee isaga dabadii ummaddu inay sii jiri doontay shawka yeelan doonto dee waana tii jirtay waxaa kaloo xadiidka inooguma sugan in iftiraaq dhici doono iyaga in la kala jabo oo la qeybsamo waana sidii dhacdayba dee markii cusmaan la dilay dabadeedba dhabacday waxaa kaloo axaadiida rasuulka ilaahay kuba inoogu sheegay inay daa'ifo maariqi ay soo bixi doonto waqtiga caynkaasa oo dee weliba rasuulka ilaahay wuxuu sheegay salaadooda marka dee ay badan yihiin oo loo markaas loo eego dadka kale salaadooda inay la yaraysanayaba oo xagga waxa weeyaan dad cibaado badan oo xaggaa zuhdiba ku shuhroobay qur-aanka tilaawo badan bay ahayd dee siay xaaladoodu ahayd oo dee xataa dagaaladoodiiba dee waa siay xataa salaadaas iyo waxyaalo ay dee ciiban jireen oo kol kole intay soo galaan ciraaq iyo magaalooyinkoodii dee kuufa iyo hadday doonaan basaraan inay iyagoo haddaan daa'ifo yara ay masjidka intay iska galaan iyadoo ciidamadii ay joogaan salaad hadday doonaan cawo dhan bay iskaga jiri jireen xataa iyagoo barhkood dumar la socday sida khazaalo naagtii la odhan jiray iyaduna dee taas ahayd oo dagaalada la geli jirtayoo xataa dee xataa lagu ceebeynaya xajaaj oo kale habeenbay dee masaadka keligeed iyadaba koox iskaga tukanayeed oo in badan joogtay oo uu soo bixi waaye xajaaj iyo ciidamadiisuna dee gaas kalena dhibtoodu jirtay waa niman ku dagaalamayah dee waxay ictiqaadsan yihiin oo iyagu waxay lahayd idinkaaba xaq ah qur-aankii bay awilanayeen oo markaasoo dee ciidamadii in yaroo kooban oo iyaga kaba mida ayaaba dee khaasatan markii lasoo dhaafi waya cahdigii khilaafadiya taa ee marka dambe dee dowladdii reer bani umayo ay dhibta weyn khaasatan yaziid ibnu cubaydullahi ibnu ziyaad iyo markii ziyaad iyo abihi ay dhinteen ciraaqo intii ka dambeysay yaziid markuu dhintay khilaafkaa kale yimi ay xoogeysteen oo kale ilaa dee markaas kolley waxaa la arkaa dee ciidamada aad bay u way inta badan looma joogi jirinba oo ama dadka loo diraya iyagoo kooban bay haddana soo jebin jireen ilaa markii dambe muhallim ibnu abi sufra la odhanayay oo iyagu tawaliyay dagaaladoodii xeelad iyo si kastaba kula dagaalamayay u adkaystay oo u sabray sanado badan ayaa markii dambe shawkadoodii dee daciifiyey muhallim ibnu abi sufra ee intii horeyse o dhan ba waa la kari la bal haddaba dad saasa ayay ahaayeen oo rasuulka ilaahay markaa wuxuu inoogaba warramay dee meel aan mowdica tashdiid ahayn inay isku adkeynayeen oo jaanibkii diinka salaadii iyo qiraa'adii ay kuba xeel dheeraanayeen waana tii la arkay ay kuba mado matalan kaba soo qaado ee bal waxa weeyaan diintii dee iyadu sabxada ay qur-aankii dee si u ah si aan ahayn kuba awilanayeen bal waa umuuro oo islaamkii iyagoo dee saa iskuba adkeynaya haddana aanay xuquuqdiisii oogahayn oy kaba baxayaan waxaa rasuulka ilaahay sheegay ahl alislaam inay la dagaalamayaan iyagoo ahla awthaan daynaya waxyaalahaas oo dhamiba waa wax la arkay waxaa rasuulka ilaahay inoo sheegay salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiidan qolooyinkan iskhilaafsan ee markaa jira labada daa'ifo ta u dhow xaqu inay layn doonto dee waxaana tawaliyey cali bnu abi daalib isagaana markaa beecadiisu ta saxiixa ahayd isagaa imaamkii xaqa ahaa ciddii ka soo horjeedayna dee markaas iyagu muta-awiliin haba noqdeen oo dee taase laakiin dee markaa buqaadi oo kale ayay ahayd isaga daacadiisa kaba baxay xadiidkii kale isna kitaabkaa kuma sugnaa waxay camaarin taqtuluhu lfi'atu lbaaqiya eeyowaana dee isagoo ciidankii cali ka mida aba laba dilay bal taasoo waa umuurahan axaadiida inoogu wada sugan oo mucjizaadkaas oo dhami waa wax wada muuqday welina umuura way inoo socdaan bal waxaan leeyahay xalay waan dee kutubta qaarkood oo yar tilmaantaan idin ayaa sheegay marka la eega akhbaartooda iyo nashadoodii iyo bal tadawurkii muctaqadaadkooda waayo marka hore waxay kuga bilaabeen iyagoo dee dadka qaarka sa dee cuثmaan iyo cali bnu abi aalib iyo qoom saasa iyo dee ciddii kale laba dagaalantay ahluljamel iyo gaalaynayey iyadoo taasi kaga bilaabatay inay arkaya inuu ruux hadduu kabiiro ku dhaca inuu gaaloobayo taa arrinka waa tadawuray oo dee markii dambe waxaabay noqotay inay hadday doonti ay xaydadii salaad kuma waajibiyaan sida xadiidkii caaishaan soo marray markii mucaada weydiinaysay maxay haweeneydan caadadani salaadiina aanay u qalaynayn soomkiina u qalaynaysa ay kulahayd maxaruuriyati waayo way ku waajibinayaan arrintaas oo kale rajmigii oo kale markii dambe inkireen iyagoo qur-aankii un mooye mala sunnihiiba inkiraya goyntii gacantu ay ka dhigeen halkan lagama gooyo garabka iyagoo bal markaa taasoo waa waxyaal dee markii dambana iyagaa kooxo aada u badan noqday sida azaariqa nimankii la odhanayo naafic bn asirqoga iyo ninkii najdat ibnu caamir oo isagu waxyaalo kale laba yimi oo ah alla ninkii aan dee dadka muslimiinta la dagaalamin dagaalka u raacinba inuu gaal yahayba gaal yahayba waayo qolooyinka kale barhkood qacadiya la odhan jiray iyo baa jira sida cimraan bnu xudaan iyo dee qoomkii bal waxa weya markii dambena ay noqdeen inay carruurtiina ay yidhaaheen ba iyagay kaba mid yihin carruurtana leyn jireen bal waa afkaaro badan oo tadawuray eh bal waxaan leeyahay kolley nashada hore iyo umuurahaas iyo wixii lagaba qoray iyo say arrintu ahayd iyo dagaalka nahraawaan si u dhacayo waxyaalo iyo bal akhbaarihii iyo axaadiidta khaasatan iyo duruqda kusoo aroortay malaa meesha dee dhow een idiin tilmaami karo waxa weeyaan ruuxuna fikrad guud iyo tasawur guud iyo bal wixii jiray uu arki karo de waa nin naaqido xaafida le waa fatxubaari kolley iyadoo axaadiidani meelo kala duwan kusoo arooraan laakiin waa mujaladka labiyo tobnaad kitaabu istitaabat murtadiin safaxaad dee kuwa fatxubaari oo midkiiba dhowr safa isaga dhigmi kartaa ayaa dee kolley akhbaarta iyo duruqdii axaadiidan iyo riwaayaadkii iyo iyaga bal xaaladoodii iyo umuurahaasi ay kuma sugan yihiin waa mujaladka labiyo tobnaad kitaabu istitaabati lmurtadiin axaadiidan qaab ka mida ayaa halkaa uu kusoo arooriyey isagoo meelo hore calaamaatu nubuwa iyo keyrkeedba ay kuma soo arooreen axaadiid in ka horreysayna ay kuma soo arooreen laakiin waa meesha uu dee bal umuuraha ku tatabucay markaa marka la eego tadawur bal arrimoodu say ahayd nashadoodii hore iyo waxyaalihii iyo axaadiidanka hadalkeeda iyo duruqda kale xataa kama baxsan dee marka la eego labada saxiixe riwaayaad kuma yimi iyo umuuraha naqdinteediiyo bal wixii adigu bal waa umuuro dhan oo kolley tasawur guud a u yeelanaysaan iyo bal waxyaalaha jira bal in masaladii aan kaba hadlayna xagga takfiirka oo kale iyo maxay tahay iyo umuurahaas oo kalena yadna si fiican buu uma baxtaya isagoo culimadii ka horreysay aqwaashoodi iyo sooba naqlinaya bal waxaa leeyahay halkaa idiin tilmaamay kitaabu istitaabat lmurtadiin aada buu muhim u yahay si ruuxu bal waxyaalihii jiray iyo nimankan iyo xaaladoodii oo dhan iyo khaasatan nashadoodii hore say ahayd iyo waqtigii cali bnu abi aalib iyo intii kaba dambeysay iyo waxyaalihii yimi riwaayaadka yimi iyo masalada takfiirka iyo umuurahaasoo dhan waa umuuro si dhan a ugama helaysaan oo dee aad meelaha kale qaaliban iyadoo saa urursan aydan kaba helahayne bal halkaa uba laabma welina way inoo socdaan kolley masalada kalena waan kusoo yarlaami doonaa lakiin axaadiida inoo socota bal imika halkan waxaan leenahay waa mucjizaad mutacadida ah rasuulka ilaahay aclaamtii nubuwadiisa dadkii ka maqlay baa u joogay arrimaha noo arkay welina dee umuuro kale ayaa inoo dambeeya waaba kuwan baabu taxriidi calaa qatli اkhawaariji hadaa kani baabu taxriidi boorintii la iskuba boorinayay baabkiisii weeye calaa qitaali khawa calaa qatli lkhawaarij me waa nimankaa khawaarijta leyntooda la laayo taas boorintii la iskuba boorinayay kolley laynta halkani macnaa waa qitaalkooda oo dee dagaalkii ayaa lagu dilayaayoo dee waana si ay saxaabadu yeeleen oo markii ugu horreysay xaruura ay kuma kulmeen sidaan soo sheegnay munaadar ayaa cabdullaahi bnu cabaas laba galay oo in badan oo kumayaal ahayd baa markaa soo noqotay markii dambe laakiin haddana cali markaa uu khudbaynayo oo kale la faafiyey wuxuu ka laamayba taxkiimkii iyo waxyaalaha caynkaasa ayaa dee adigu cali uu intuu ayay markii dambe bilaabeen kelimada inoo soo socotay laa xukma ilaa lilah oo kale iyo ayay bilaabeen oo markaasaa cali wuxuu ihi radia allahu tacaala canhu waardaahu saddex arrimood baa nagu leedin masaajidda inaanan idin diidin taas wixii aafay ah ku leedihiin inaanaan idinkaba manciin inaanaan dagaal idinku bilaabin ilaa idinku dee dagaal dhiig daadisaan ama dariiq aa goysaan de markii dambey isurursadeen inay nahraawaan tegeynay dadkii muslimiintaa bilaabeen inay laayaan xoolahoodii ay qaadaan oo kale dadkiina ay laayaan sida cabdullahi ibnu khabaab iyo dad kaleba ee ay duruqdii gooyeen markaasuu laba dagaalamay marka waxaa leena haddii arrintu fikirun ay tahay dee fikirkii in bal ama de saa munaadaradaas oo kale loo caqli celiyo bal haddii taas baaba kan ama wax kale dee haddii laguma sameeye laakiin qatligii haddii la leeyahy waaba gaalo dee takfi gaal lagu gaaleeyo siday culimada qaarkood kuma tegeen saxo iyada taasi way imaanaysa laakiin haddii kale de waa markaa ay dee umuurahaasi u buuxsamaan ee intay shawko yeeshaan iyagu ay yihiin kuwa de waxaa samaynaya ayaa dee qitaalkoodii iyo qatligoodiiba uu imanayaa laakiin afraad ra'yigii xambaarsan san dee waxa wey takfiirkii oo kale iyo oo bal matalan taas haddii dee la yidhaaho ra'yiga takfiirkani gaalnimuu keenaya waa dee murtadiin oo saas tibaa lagula mucaamaloonaya laakiin intooda badani taa kumay xukmin waana wax inoo yar dambeeya oo bal markaa qatligii waxaan uga jeedaa baan leenahay la dagaalankii lala dagaalamayo dee la dagaalamkii baana qatligii keenaya laakiin ruuxu keliya unoon shawko lahayn oon quwo lahayn oo kale taas dee baab kale ayay noqon sidii loogula tacaamulaya macnaa qatli un haddaan la lahayn dee markaaba gaalnimo iyo riddo aan lagu xukminahayn xadaثna mحamed بn cabdالlahi بn nmayri وcabdالlahi بn saciidi ashaju jamiiعa can wakiici waa labadooda wada jira qaala ashaju xadaثna wakiicu qaala xadaثna acmaشh can khayhamata khayhamata بn cabdiلرaحman بn abi صbr intaan seke ku jirnaan soo maray aabihii iyo awogiina suxbe inay leeyihin baynu hore usoo maray can suwayd bn kafalata isagana suwayd hore waan usoo maray waa nin taabiciyo mkhadrama waqtigii rasuulku islaamay waan u soo hijrooday rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laakiin de waa isagu arrinta qabsatay maalintii rasuulka ilaahi la aasay buu madiine soo gaadhay waa maalintii rasuulka ilaahi la aasay ayuu madiine soo galay ee laakiin hortii buu islaam ahaa markii dambena aad buu u cumreeyey sawad sawayd ibni khafala qaala wuxuu yihi qaala caliyun cali baa yidhi idaa xadatukum haddaan idiin waramo can rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi aan wax idinka waramo oon xadiid idinka sheego fala in ama akhira min asamaa'i inaan ka soo dhaco samada axaba ilaya aniga xaggayga looga jacayl badi oon kaba jeclahay min an aquula calayhi inaan korkiisa ku qowlo maa lam yaqul waxaan u odhan oo macnaa rasuulka ilaahay daan wax idinka sheegaya waxaan ka maqlay waa xadiidkiisii oo anigoo samada inta ka soo dhaco dee dhulka saasboo kusoo dhaco saa ku googo ah ayaa aniga aan ka jeclahayba rasuulka ilaahay waxaanu odhan inaan dee aan idhaaho waa yidhi taas waidaa xadatukum haddaan idiin waramo fi ma beynii wa beynakum fa ina alxarba khidca dee dagaal buu ku jiray oo haddii laakiin arrintu ay tahay taas dee fa ina alxarba dagaalku khadcatu khiyaamo weeye rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh yowma alkhadaq alxarbu khadca kolley khudca iyo khudaca iyo khadca intaba way kuma dabdiyaan bal waxa weye dagaalku waa khiyaamo ama ha noqoto dee tawriyo oo kale haba noqoto iyo wixii kale xeelo iyo khiyaamee laba sameynaya kol haddii cid laysayo dee taasi waa baab kale oo iyada dagaalku waa khiyaamo hadallo ama tawriyo ah wuu odhan karaa ruuxii waxyaalo kalena bal waabay iman karaan been jaanibka waaba la sheegi karaa haddii dee maslaxa ay kuma sugan tahay e laakiin wixii bal matalan aan rasuulka ilah idinka soo naqlinaya waa si aan usoo naqliyay marka wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm yaqulu xaalu ku qowlayo sayakruju waxaa soo bixi fii akhiri الzamaan de waa zamankii khilaafada aakhirkeedu markaa taase qowmu qowm baa soo bixi doona axdaaثu اlasnaani da-yar oo niman dhalinyaro ahoo dee da-doodu ay yar tahay sufahaa اlaxlaami caqligooduna uu caqli dara ama garaa daran weeyaan oo caqligooda uu yahay mid dee yar oo caqli yar ama caqli taas oo garaa daran yaquuluuna kuwaasoo ku qowlaya min khayri qowli bariyati beriyada qowlkeeda iyo beriyada waxay ku hadasho wixii uu mudnaa oo hadal fiican oo daahirkiisu sawaab yahay uu toosan yahay bay kuma hadlayaan sida qowlkooda laa xukma ilaa lilaahi oo kale taas waa haddii saan idhaahno markood baa kaba dhigay lafdiga in imika qalbi jiro oo macnuu uu yahay min qowli khayri lbariyati bariyada kii ugu khayrka badnaa qowlkiisi waa kuwan qur-aankii bay xujaysanayaan ay daliishanayaan rasuulka ilaahay haddii axaadiidiisi qaar waa kuwa le waan kuba dayanaynaa marka taasay ku qowlayaan yaqra'uuna way aqriyayaan alqur'aana laakiin de waxay ku camal falayaan maaha hadalkii way fiicnaynayaan laakiin camalkii eesan ay u awilanayaan arrintu taas ma aha oo way fixumaynayaan yaqra'uuna way aqriyayaan alqur'aana laa yujaawizu mana gudbayo xanaajirahum cunahooda iyo markaa hunguryadooda ma dhaafayo qur'aankuba yamruquuna way baxayaanoo min addiini diintii kamaa yamruqu sahmu leebku si ugaba baxa min aramiyati ramiyada waa wixii lagu ganay fa idaa laqiitumuum haddaad nimankaa la kulantaan faqtuluuhum laaya rasuulka ilaahay baa amraya haddaad la kulantaan nimanka caynkaasa markaa ay soo baxaan weeye dee waa kaa kii isaga icdil yaa rasuulla may taqilaaha ku lahaa iyo waa kii lahaa kuwan bay kabama uu ka mid yahay ee marka ay soo baxaan shaw ka yeeshaan laaya fa inna fii qatlihim layntooda la laayo ajran baa kuma sugan oo dee waa dadkaas yascawna bilardi fasaadan dhulkii bay biinayaan dadkii muslimiintaa intay gaaladii iskaba daayaan bay laynayaan bal dadkii muslimiintaa bay gaaladii ay la jihaadiyeen ka jeedinayaan oy kaba shuqlinayaan marka iyaga taas qatligooda ajri weyn baa kuma sugan maslaxa weynna way kuma sugantee laaya fa inna fii qatlin ajra liman qatalahum cinda allahi yowma alqiyaamati ilaahay agtiisa ajri weyn baa ugu sugan maalinta qiyaama ciddii laysa oo markaa bal xadiidka waxaa inooguma sugan inay dee nimankaas ama qitaalu lkhawaarij dee waa kan rasuulka ilaahay uu amraye xadiidka oo sariix buu ku yeela dagaalankooda uu waajib yahay kolley buqaadana wixii dee daacadii imaamka kaba baxay shawka iyo quwalana culamadu kalaba mid bay dhigaan oo wuxuu halkan imaamna uu leeyahay taasi waa ijmaac min alculamaa oo ciddii khawaarijtii iyo ashbaahdoodii oo dadka ahlalbaqyiga ah hadday imaamkii saasoo kale uga hor yimaadaan oy daacadiisii kaba baxaan oo ra'yi aljamaaca ay khilaafaan oo dee muslimiinta kelimadoodii ay markaas ay saasoo kale u qaybiyaan bacda indaarihim walicdaari ilayhim waxaa waajibaysa dee la dagaalankoodii lama dagaalamayay faqaatilu latii tanqiya xataa tafiya ilaa amri illah laakiin dee marka islaamnimo loo xukminayo koodii jariixa ee dhaawacnaa laysma raacinayo lama dilayo koodii jabay waa laga hadhayaa oo dee iyagu waa xukm alislaam waa markaa loo xukumayeen gaalo lagama dhigin asiirkoodii lasoo qafaashay lama dilayo xoolahoodiina bal wixii dee dagaalka ku baaba-a mooye laakiin wixii kale waa waxay leeyihiin bay noqonaysaa marka dee waasan hadiyo goor waa buqaada xukunkoodii taasi bal iyada masaladan gaarka ah ee qoladan ayaa inoo socoto haddii dee laga dhigayo gaalnimo imika sariixa inay gaaloobayaan si dee murtadiintu baa loola mucaamaloonayaayo xaggii sabigii iyo maalkii iyo wixii xukum kala yeelan ee waa marka islaamnimo loo xukumayo xadaثana isxaaq bnu ibraahima qaal akhbarana ciise bnu yunusa xa waxadaثana moxamed ibn abi bakrin اlmuqadamiy wa abu bakr ibn naafic moxamed ibn axmed ibn naafic weeye horeynuu soo aragnay qaala محمد بن أبي بكر يا أبو بكر بن نافع وحيلا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وأنا الثوري كلاهما عن الأعمش مركز سفيان iyo sanadkii hore ciise bnu yuunus baa dariiqa hore inooguba sugnaa labadaasi waxay xadiidka ka wada wariyeen acmash bihada lisnaadi waa isnaadkii horo acmashna waa kii wakiic dariiqii hore kaba wariye waa can khaysamata can suweyd ibni kafala qaala qaala caliyun can caliyin markaa مثله xadيiثkii hore mid laba mida xadثna cثمان بن أbي شhaybةa qال xadثna جرير x وxadثna abubكر بن أbي شhaybةa وأbو كرayb وزهayر بن xرب qالوا intuba waxay yidhaaheen xadثna أbو معaaوiyaةa kilaahma عن الأعمش marka markii hore cثmaan بن أbي شhaybة جرير بن cabdالxamيد baa daريiqa hore uu kaba wariyey haddana saddex kaloo sheekoo msلم oo mida cثmaan walaalkii uu yahay abubكر ayuu mslim dib ugu noqdayoo saddexan dambe abu mucaawiya ka wariyeen kilaahumaana wuxuu leeyahy waa abu mucaawiya jariir bnu cabdilxamiid can ilacmash marka markii hore waxaan soo aragnay ciise bnu yunus iyo sufyaan athawri waxaa kasii horeeyey wakiic ibnuljarax baa kaba sii horeeyey imikana laba kale ayaan aragna waa abu mucaawiya jariir bnu cabdilxamiid intuba acmash bay kaba warinayaan xadiidku waa xadiid acmash marka bihada isnaad walaysa fii xadiidimaa laakiin labadan dambe waa abu mucaawiya iyo jariir xadiidkooda kumuu sugnayn yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sam min aramiya macnaa sufyaan thawri iyo ciise bnu yunus intaasi way ku sugnayd sida xadiidkii wakiic ba ay uguba sugnayd laakiin labadan dambe jariir ibnu cabdilxamiid iyo abu mucaawiye markii acmash xadiidka ka wariyay inta kale waa la mid oo way la wadaagsadeene jumladaasun baan kuma sugnayn riwaayadooda وxadثna محamed بن abi bkri المqdmiي qال xadثna بن culayaةa وxamaad بن زaydi xa وxadثna qtaybaة بن سacيidi qال xadثna xamaad بن زaydi xa وxadثna abubkr بن abi شhaybةa وزهيr بن xrbi wlfd lahma lafdiga labada dambale qaal xadثna ismaaعيil بن culayaةa can أyuba ibnu culaye iyo xamaad way sinaayeen imaka labada dambe ismaaciil bay kaba warinayaan can ayuba can muxamadi can cabidata can caliyin ayub waa ayub sakhtiyaani muxamedna waa muxamed ibnu sirin cabidatana waa cabidata bnu camrin salmani oo waqtigii rasuulka waa islaamay laakiin ma arag rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh isagoona mid mukhadrama asxaabtii calina kaba mid ahaa bal markaa cali bnu abi daalib baana xadiidkiisu kollina waa xadiid dariiq dheera amayn inta dambe qaadan doona baabka inta dambe insha allahu tacaala xadiidkan cali baa qaadan doona wuxuu yihi markaa can caliyin qaala dakara alkhawaarija faqaala bal qaaladan faacilkeedu waxa weeye cabiidatu bnu camrin salmani oo markaa macnuu muxuu yahay can cabidata can caliyin qaala wuxuu yihi cabidata dakara uu sheegay cali oo wuxuu hadal qaaday alkhawaarija oo faqaala markaa qaaladaa waxa leh oo faacilkeedu yahay cabidatu bnu camrin buu yahay ibnu xibaan oo kale kitaabkiisa maxaa kuma sugnaa can cabidata can caliyin qaala can caliyin dakara alkhawaarija m ame can cabidata qaala dakara waa cali markii uu sheegay dakara alkhawaarij oo bal adigu waa sidee ka ya lakiin muhimku waa qaaladan faacilkeedu waa cabidata faqaala wuxuu yihi cali markuu hadal qaaday nimankaa khawaarijtaa fiihim dhexdooda waxaa ku sugan oo kamida rajulu nin muqdajulyadi gacantiisu ay naaqis tahay aw muudanulyadi waa isla macne oo muqdaj iyo muudan macnaa naaqisulyad gacantiisa ayaa naaqis oo de waaba malaa diraac maba lehe waa cudud un aw ma'huun lyadi oo waa adigu kelimaad isku dhow dhow mathuunna imaka halkan waxay leedi macnuhu waa naaqisnimadii uunoo waa kelimad sagiirulyadi mujtamica kahaduwati thadi waa gacantiisu si waata thadi nisaa oo kale rasuulka ilaahay riwaayadii hore inooguma shabahay waa mathuun macnaa ay yar tahay ay urursan tahay saa naas oo kale iyo ama in dee waslid hilib oo dhaqdhaqaaqaysa oo kale xaaladeedu ay tahay lowlaa an tabdaruu cali baa leh haddaydaan de inan dee idinka cabsanayn inay iskibirtaanba oo arrinkan iyo waxyaalahani uu idingeliyo iscajabin ay iscajabisaan laxadatukum waxaan idinku warramilaa bimaa wacada allahu aladiina yaqtuluunahum kuwa nimankaa laynaya wixii ilaahay ugu ballan qaaday rasuulka ilaahay sheegay ayaaban idin sheegi laha haddaan kama baqanayn inay taasi idin cajab geliso calىa lisaani muxamedin bima wacada lahu aladiina yaqtuluunahum calىa lisaani muxamedin salى اllahu عalيه waslm moxamed carabkiisa wuxuu ugu ballan qaaday ilaahay dadka kuwaa laynaya qaala cabida wuxuu yihi qultu waxaa idhi anta adiga miyaa samicta maqlay samictahu xadiidka min muxamedi salى اllahu عalيه waslm nebi moxamed ba adaa ka maqlay qaala cali baa wuxuu uhi i warabbi اlkacba i warabbi اlkacba i warabbi اlkacba ha ha ilaaha kacbada ayaa rabbigeedaan kuma dhaartaye anaa kama maqlay rasuulka ilaahay bal xadiidku waa inoo dambeeyaaba riwaayadiisa dheer waaba tan xadaثna mxamed ibn اmuhana xadaثna mحamed بن الmuثنى qala xadaثna بn abi cadiyi can ibni cawni can muxamedi can cabidata qaala anahu qaal cabida wuxuu uhi laa yuxadiثukum idinma waramayo ilaa maa samictum minhu waxaan cali ka maqlay mooye wax kaloo arrintan ku tacalluqsan oo idiin sheegayaa ma jirto fadakara can caliyin cali ayaa wuxuu ka sheegay naxو xadiiثi ayuba marfuuca oo dee fadakara xadiidku waa cabida wuxuu ka sheegay laakiin maanta ibnu cawn baa moxamed kaba warinaya halkii ayubu sakhtiyaani uu ka warinayay moxamed ibnu sireen markaa naxwi xadiidi ayuba xadiidkii ayube uu moxamed kaba wariyey aynu imanka kaba soo baxnay wax laba mida marfuucan xaalu yahay bal xadiidkan baa dheer oo waa kan xadaثna cabd bn xumaydin qala xadaثna cabdالrazaq bn hamaami qala xadaثna cabdاlmalik bn abi sulayman qala xadaثna salamaة bn kuhaylin qala xadaثanii zayd bn wahbin اljuhaniyu zayd ibnu wahab baa ii waramay salamana waa taabicii isaguna ee reer juhayna wuxuu iigu warramay annahu kaana inuu ahaa fi ljeishi ciidankii aladii ciidanka aladiina ciidankaasoo kaanuu ahaa maca caliyin radia allahu canhu manaa cali ciidankiisii ayuu ku jiray zayd ibnu wahab markaasaa muxuu yihi aladiina kuwaasoo saaruu u socday ila lkhawaariji nimankii xagga khawaarijta u baxay ee nimankaas la dagaalamay faqaala caliyu radia allahu canhu cali baa wuxuu yihi ayuha nnaasu dadow inii anigu samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu xaalu ku qowlayo yakruju qowmun qowm baa soo baxaya min ummati yaqra'uuna alqur'aana qur'aanka aqriyaya oo laysa aanay ahaanin qiraa'atukum qiraa'adiina a qur-aanka aqriyaysaan ilaa qiraa'atihim binisbati ilaa qiraa'atihim marka qiraa'adooda loo eego bishayn idinku marka haddad wax aqriyaba ma tihin marka iyaga qiraa'adooda iyo siday qur'aanka ugu dadaalayaan tilaawadiisa u laazimayaan habeenkii ugu tahajudayaan marka laydin eego waxa weeyaan taas waxba salaamatin walaa salaatukum ilaa salaatihim bishay walaa salaatukum salaadiinuna ma aha oo ma aha ilaa salaatihim waa binisbati ilaa salaatihim wey marka lala muqaaraneeye loo eego salaadooda bishayn salaadiinuna wax ma aha waayo waa dadkaa dee salaadoodii ay aad iyo aada u dhaadheerayd oo kolley dee akhbaartooda jaanibkaasi waa akhbaar macruufa xataa iyagoo dagaalada ku jira kolkol ay dee salaadaas bay dhowri jireen oo dee awqaadda qaarkeed waxaa dhacay markaa iyagoo hadda afartameeye ah oo ciidan mala aad uga badanna joogo laakiin lamar la-yo waa dee niman wax ku dagaalamayay kolley muctaqadkooda kolley oo dee aan iyagu dhibashada dankama lahayn bay arrintu ahayd ayaa wakti gaadho idhahan war nimanka aan tukanayno kaadiyo qoladna waaye bay idhahdeen waa la tukanaya markay salaadii galeen hubkoodia iska dhigtay ma intiiba ay wada dileen oo kale de waa kolkol waa say ahaayeen oo arrintoodu kolley walaa salaatukum ilaa salaatihim bishayn walaa siyaamukum soomkiinuna aanu noqon ahayn ilaa siyaamihim bishayn dad saasaa soo bixi doona yaqra-uuna way aqriyayaan alqur'aana yaxsabuuna waxay u malaynayaan anahu qur-aanku lahum iyaga xujo inuu yahay asuu ibnu cumarka waa cabiray uu lahaa waa shiraaru khalqilaahi oo aayaad gaale kusoo degay intay soo qaadeen bay mu'miniintii dul saareen way xujaysanayaan oo waxay u arkayaan inuu xujo yahe laakiin meelo aan meeshiisii ahayn bay dhigayaan yata'awaluunahu calaa kayri muraadih wixii dee loogama jeeday ee ama dee waxa weeyaan ilaahay subxaana watacala oogama jeeday waxaan ahayn bay kuwa xambaarayaan saa ibnu cumar lahaa bukhaari kuma sugan ee waxa weeyaan aayaadkaa gaalada intay soo qaadeen baa iyagii muslimiintii unbaabay kuwa xambaareen wahuwa calayhim qur-aankuna korkooda iyagu xujo ku yahay oo dee iyagiibaa inay ficilkoodii bay khilaafsan yihiinoo xujuu kuma yahayba laa tujaawisu salaatahum salaadooda ay tukanayaan lama aqbalayo ma dhaafayso taraaqiyahum kalxamahooda yabruquuna min alislaami waa min addiini barhkood baa diinkaa hore daacadii imaamka kuma fasireen laakiin laftigii baa islaam ah waa diintii islaamnimadkii bay ka dhex baxayaan kamaa yabruqu sam min aramiya markaa muxuu low yaclamu hadduu og yahay aljeishu jeeshka aladiina yusiibuunahum waa imaka xadiidkii marfuuca adda waa intaa cali baa le hadalkan hadduu og yahay ciidanka hadda weli markaa lama gaadhin iyagoo waa loo socdaa ciidanka nimankaa asiibaya laynaya hadduu og yahay maa qudiya lahum wixii loo xukmiyey calaa lisaani nabiyihim sala allahu calayh wasalam nebigooda carabkiisii loogu xukmiyey sala allahu calayhi wasalam latakaluu can alcamal camalba way iska dayn lahayd waxay odhan intaasaa noogu filan ajirkaasaa noogu filan mo waa halkii uu lahaa haddaanan baqanayn ka baqanayn inay kibirtaan oo waxaan ah dee adigu ujeedo naftiisu ay nacajabiso waan idiin sheegi lahaaba waayatu dalika arrinkaa aayadiisuna ama qoladaas calaamadoodu waxa weeye ana fiihim rajula nin baa ku sugan lahu cadudun cudud uun leh gacan walaysa lahu diraacu waa gacantiisa waa taa mukhdajulyad madunulyad mudanulyad iyo aynu alfaadaha soo marnay iyo mahduunulyad iyo macnaa gacantiisu waa naaqisoo cudud un buu leeyahaye laakiin diraac ma laha calaa ra'si cadudihi cududiisa madaxaysana waa halkaa dee waa in hiliba uun ood moodo dee naasba aad moodo ama se riwaayadka qaarkood dee balmadka dumyibaaba inooguma iman mithlu xalamati thadi waa naaska xalamadiisa iyo intan hore ibtiisan oo kale ah taasoo kaleba ay madaxiisa tahay caleyhi korkiisana waxaa shacaraatu biidun xabado tima oo cadcad markaasaa cali isagoo la hadlayay ciidankiisaba wuxu uhi fatadamuuna ma waxaa u kacaysaan ilaa mucaawiyata wa ahli shaam oo tatrukuna ka tegaysaan haa-ulaahi kuwan oo yakhlufuunakum idin weydaaranaya fii daraariyikum awlaadiinii iyo dee dumarkiini iyo dee taasmaatidiinii iyo wa amwaalikum xoolihiina oo waxa weeye markaa ciidanku dee waa kolley waa la isu hub urursanayo ciidankii reer shaamiya ayay isqaabilayeen oo xaggaa in ciidankii loogu talagalo u ahaa iyagiina way baxeen oo iyagoo kumayaala ayay nahraawaan isugu tegeen markaas baa cali yihi ma inta xaggaa shaam iyo mucaawiye u kacdaan ayaa nimankan a kaga tegaysaan beledkiinii iyagoo idin weydaaranaya daraaridiinii iyo amwaashiinii wallahi baan ku dhaartay inii la arju waxaan rajaynayaa an yakunuu kuwan inayihiin an yakunuu kuwaa rasuulka ilaahay tilmaamay haaulaai lqowma qowmkan kuwan inay yihiin baan rajaynayaa fa inahum qad safaku dama alxaraam waayo markii hore lamu dagaalamaya tan ee kaba dhacday dhiig da dhig xaraamay daadiyeen saa cabdullahi ibnu khabaab iyo wa akaaru way weerareen fii sarxi naas oo reer reer bani qadiica la odhanaya sida ibnu cabdilbar la yidhaha yabay xoolihiisii baaba xoolahoodii qaadeen badadna laayeen fasiiruu calaa ismi illaah idinkoo ismiga ilaahay kaashanaya taas waxa weeyaan socdo iyaga xaggoodii u kaca qaala salaamatu bnu kuhayl waa ninkiisna taabiciga ah zayd ibn wahaab xadiidka kama warinaya baa wuxuu ihi fanazalanii waa idejiyey zayd ibnu wahbin manzilan meel buu idejiyey kale riwaayada muslim tan baa ah inta badan nusqooyinka qaarkood oo yar waxaa dhacday manzilan manzilan baa dhacday macnaa meel buu idejiyey waa maxay qisadii buu uga warramay zayd dagaalku waa u joogay markaa hore cali khudbaynayey markuu arrimaha sheegay iyagii markii la gaadhay wixii dhacay oo dhan buu u jeegay dee ninkana uu uga qisoonayey haddaba markaa marxalo marxalo ayuu uga warramayo dee halkaa halkay kolba soo gaadheen iyo xaaladu say ahayd iyo tiibuu adigu ugaba warramayo macnaa wuxuu u sheegay maraaxishii iyo meelihii ay jeeshku mareen iyo waxyaalihii dhacay buu marxalo marxalo ama mansil mansil ugaba sheegay ilaa uu ka soo gaadhayey meeshii dagaalku kaba dhacay ama qadaradii dagaalku kaba dhacay iyo kaabadii uu dagaalka agteeda kaba dhacay ilaa uu ka soo gaadhayay taas baa macnuu yahay oo wuxuu udejiyey zayd mansil oo ujeeddadu wuxuu ii sheegay tallaabo tallaabo ayuu iiga warramay qisadu say u dhacday iyo socodkoodii iyo wixii dhacay xataa qaale ilaa uu yidhi mararnaa calaa qadaratin meel qadaro ama kaabad ah ayaanu soo marray webi korkii ahayd falama ltaqaynaa oo waxaa riwaayadka qaarkood kuba yimi in cali lagu yihi nimankii gaadhi way tallaabayaan intaana webiga kaba tallaabin u yihi mayi ma tallaabayaan ma tallaabayaan oo waa dee isagu war dhan buu hayay oo rasuulka ilaahay waxyaaluhu kaba warramay oo taasoo dee umuuruhu sheeg sheegay kolba waa lagu soo noqonaya may ee waxa weeyaan halkaa kama tallaabayaane inagana wax saasi nagama dhimanayaan iyagana wax saasi kama baxayaan hadallo saasa ayaa cali o de waa waxyaalihii maahayn wuxuu si kale ku ogaaday khabarkii rasuulka ilaahay xaggiisa uu kaba hayay bay ahayd iyo cilmiga jaanibkaas falama ltaqaynaa markii aanu kulannay wa cala lkhawaariji nimanka khawaarijtaa korkoodana yowma idin maalinta cabdullaahi bni wahbin araasibiyu in cabdullaahi bni wahab laydhaa oo reer bani raasiba ayaa madax u ahaa maalintaas waana dadkaa dee kuwa quraadii bay ahaayeen cubaadda ahayd ayuu faqaala lahum ku yidhi qoomkiisiibuu ku odhanaya ama khawaarijtii alqu rimaax waar warmaha daadiya wasulluu la baxa suyuufakum seefiina min jufuuniha galalkeeda jamcu jafni weeye waa galkan seefta iyo qabdigeeda weeye la baxa waa isaga khudadii uu u dejiyey oo wuxuu leeyahay warankay iska tuura warmaha daadiya seefaha la baxo wuxuu leeyahay si aan nimankan musaalaxaba aynaan u gelin hadalba aynaan isla gaadhin galka ka saara seefaha taasun ku qaada oo ku weerara oo warmaa daadiya kolleyna waa dee si iyagii dhib weyne ay uguma sugnaato tii keentayba in la wada laayo iyadoona in dadkii kale waxyeelin waayo seefta dee waxa lagu dagaalamaa marka laysdhex galo ee ruuxa seeftu ay gaadhaysaa lagu dagaalamaayo inta laysu muuqdo ee inta aada loo kala fogayana leebabkay ku dagaalami jireen marka laysu soo dhawaadee meel ridadu gaadhaysana warmaha lagu dagaalamayay marka intaa laysaga soo dhawaadee laysdhex galana dee seeftay ahaydba markaa meeshiina laysuma dhawaa seeftu yihi warmahaba daadiya markaasuu yihi de wuxuu udhiyiina waata inoo soo socota dadkii kalena warmahoodii way haysaan waana ka durugsan yihiin markaase seeftii uo la baxa buu yihi salluu suyuufa sulluu suyuufakum min jufunia fa ini akhaafu waxaan kaba cabsanayaa an yunaashiduukum inay dee sulux iyo waxyaalaha idinkaba dalbaan kamaa nanshaduukum yowma xaruuraha maalintii xaruura si ay dee umuuraha ay idin dhaariyeen ee ilaahay idinku weydiiseen bal in la heshiiyo oo laysu soo noqdo dagaalkii la joojiyo oo macnaa wuxuu leeyahay maalintaa hore xaruura dee waa la wada hadlay waata daa-in badan oo kumayaal iyaga kaba mid ahaa ay soo laabmeen oo ay dee markii munaadaradii ibnu cabaas u yimi oo kale iyo bal markaa wuxuu leeyahay ba hadalba si aan u furmin waxaan kaba baqanayaaba munaashadana waxaa la yidhaahun dee waa dhawaaq saroo la isugu dhawaaqo wax laisku weydiisto waa isagoo ama dee waa dhaarin baaba la socota ama weydiisi ilaahay wax laisku weydiisanayo inay taasi kaba dhacdo oo hadhow ay taasi raad inaguma yeelato ama aan ubadabacnaa laga yaabaaye taa yeela farajacuu waxay ku laabmeen meelahoodii ubay diintay dib ugu laabmeen ayaa fawaxashuu waxay tuureen birimaaxim warmahoodii bay meel durugsan iskagaba tuureen wasallu suyuufa seefihii bay galkii ka saareen dadkiina hareerihun baa laga maray iyagoo seefahoodu soo gaadhaynoo washajarahum nnaasu dadkiina waxay ku wareemeenuun birimaaxihim inay iyagii laysma soo gaadhinba waa laysu muuqdaano waa tan iyagii waa seefun bay wataan oo warankii dhiga ay ku dagaalami lahaayeen dadkiina warmihii baa lagula dagaalamo harii lagala maro warmihii baa la dhacay qaala wuxu uhi waqutila bacdum calaa bacdin iyagii baa laysku dul dilay oo barhkood baa barhka kale dee laysku dul markaas barhkood baa la dilay calaa bacdin oo waa dee isku dul daateen wama usiiba min annaasi dadka lagama asiibin yooma maalintaa ilaa rajulaani waa ciidankii cali laba nin mooyaane cid kale lagama asiibin faqaala caliyu ba wuxuu yihi iyagana wax sidaasi kamay bixino waxaa la yidhaha duuna alcashara waa toban wax ka yar laakiin dee tobankii baxay ayaa markii dambana inay kolley wuxuu fikirkii ma dhinto dad afkaartoodii xambaarsanayabaa waxaas waktigaas oo dhanna way intii cali markaa dib markaa may yeelan qaa'imo dambe may yeelan meel kalena kumay lahayn oo iyaga shaam kumay lahayn waktigii cali la dilay cuhmaan oo me xasan ibnu cali lala mubaayacooday khaasatan markii dambe caamal jamaaca isaguna uu tanaasulay ayay haddana dawaa'if iya ka midii baxeen adugu markii dambena kolley cubaydullahi ibnu ziyaad iyo aabihii oo ziyaad ibnu abihi oo kaba horreeyey waxaas baa gacan adag kula tacaamulayay oo bal adigu si adag bay ula dhaqmayeenoo kolley qaa'imo weyn markaa ma yeelan markii mucaawiya dhintay haddana yaziid dhinte cabdillahi ibnu zubayrna xaggan lagula mubaayacodiye bilaadda inteedii badnayd xaggan kalena marwan iyo dee uu isaguna dee amarkii bal uu laba wareegayo waxyaalahaas ayay haddana soo baxeen oo markaasi aada u xoogeysteen oo dee ay noqdeen muddo dheer oo dee awqaadda qaarkeedna kolkol ay sooba gaarhi jireen xijaaziya ay sooba gaarhayeen dee lolo dhan oo adigu ciraaq iyo wixii ka sheegeen awqaadda qaarkeed iyaguba ay ahaayeen kuwa ka talinayo ilaa markii dambe muhallab ibnu abi sufra uu yimi kolley waxa weeyaan kol baaba dee magaalooyinka ciraaq oo dhan loogaba tegi gaadhay taasaa dhacday bal markaa laakiin markaa hore maalintaas waxaa hadhay waa tobaneeye waa unba bay ahayd ama toban wax ka yar baa ka baxay faqaala caliyun radia allahu canhu cali baa wuxuu yihi iltamisuu fiihim lmuqdaja walba ninkii naaqaskaaye gacanta yaraa waxa weeyaan ka doondoonay rasuulka ilaahay sii sheegay faltamasuuhu way doondooneenoo falyamajid dadkaa badnaa may helin faqaama caliyun radia allahu canhu binafsi cali baa kacay isagu binafey isagii baaba kacay si uu u baxhiyo xataa ana ataa naasan ilaa uu yimi dad qad qutila bacduhum barhkood la dila calaa bacdi markii kale korkood qaala markaasuu yihi akhiruun bal kuwan jiidjiid oo kale jiidjiid oo dib u dhiga fawajaduuhu way heleen ninkii mima yali larda waa dhulka waxaa ku isagoo dee dadka ka hooseeyey oo xaggii dhulka xigtay ah ayay kaba heleen fakabara cali baa dee waa rasuulka ilaahay tilmaantii iyo calaamadii dadkiina waa u joogaan markaasu isagoo taa ku farxo allahu akbar yidhi marka horena wacdigan shaki kagama jirina uma qaala wuxuu uhi sadaqa allah wabalaga rasuulu ilaahayna run buu sheegay arrinkani waxyi buu ah rasuulkii ilaahay loo soo waxyooday rasuulkiisna waa ina soo gaadhsiiyey qaala zayd ibnu wahab baa wuxuu ihi faqaama ilayhi cabidatu salmaaniyu si dadkii u maqashiiyo arrintiina tahabut daraaddeed waa cabidatu bnu camrinkii marka dhaweyd aan soo haynay ayaa istaagay faqaala wuxuu uhi yaa amiira almu'miniina amiirkii mu'miniintow allah aladii laa ilaaha ilaa huwa macnaa waxaan kugu dhaariyey ilaahan isaga uun mooye ilaah kala jirinbe la samicta miyaad maqashay haadaka can muxamadin waxa wey la samicta miyaad maqashay haadaka alxadiida xadiidkan min rasuuli illaahi salى اllahu alayه wasalam faqaala wuxuu uhi iha wallahi aladii laa ilaaha ilaa huwa xataa istaxlafahu ثalaaثa ilaa saddex goor buu dhaartii ku celiyey oo saddex goor ayuu dhaartii ku celiyay nawi ba wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala dhaartiisan uu ku celcelinaya waxay ahaydba si dadku ay u maqlaan arrintani agtooda ay ugu sugnaato mucjisadaa weyna ee rasuulka ilaahay kaba waramayna ay u muuqato dee dadkiina ay uga caddaato inay awla daa'ifatayni bilxaq inuu cali iyo asxaabtiisa ay yihiin iyo dee ciidankiisu ay yihiin muxiquuna fii qitaalihim cidda kale ee kasoo horjeeda dee waa daa'ifo iyaguna ta'wiil bay lahaayeenoo way awilanayeen saa daraaddeed lamada gaalaynayo lamada faasiqaynayo ee laakiin maxay ahaayeen iyagu dee buqaadii baa markaa noqonayeen ilaa dee waxa weeyaan markii dambe xasan ibnu cali uu kaba baxay meeshuu isagu tanaasulo caamuljamaaco mucaawiya markaa beecadiisii khilaafo ay markaa sugnaato حتى استخلفه حتى استحلفه ثلاثة وهو يحلف له حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن مصر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي الرافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه موليه رسول إلهي أها أن الإسوا كاتبك علوي أن الحرورية نمنك رير حرورة xaruuriyana hore inuu soo maro waa markii ugu horreeyey tani waa markii laba nahraawaane cali lama dagaalamo ama dagaal halkaa hore lagulama dagaalamin waa halkii ugu horreeyey markii taxkiimkii laga soo laamay ay iyagu isugu tegeen nimankii xaruuriya lamaa kharajat markay soo baxeen ay baxeen wa huwa maca caliy bni abi aalibin radia allahu canhu cubaydullaahina cali bni abi aalib maciisoo aba kaatibkiisii ayay qaaluu yidhaaheen laa xukma ilaa lilaahi markaa uu khudbeynayay bay taa ku dhawaaqayeen xukm uma sugnaanin ilaahay u mooye cid kale ilaah baa xukum kale qaala caliyu cali bnu abi aalib baa wuxuu yihi kalimatu xaqin uriida biha bail dee markii dambada mael iyo hadal baa ay noqotay dadku ay kaga qaataan cali oo kagaba daydaan oo ay dee muwaadin kala duwan loo qaato loo dariisha loo soo de istishaadsadaan ujeedaay waa kelimo xaqa markan ay leeyihin laa xukma ila lilahi waa kelimo xaq oo ilaahay baaba yihi de in اlxukmu ila lilaahi ayuu hi laakiin uriida biha baatilun waxaa loola jeedaa iyo se loo adeegsanayaa waa si baatila oo kelimadu waa xaq asalkeedu waa run in ilxukma ilaa lilaahi laakiin dee waxay ula jeedaan iyagu inay ku inkiraan cali aqbalkii uu aqbalay taxkiimkii markii dagaalkii dee safiin ayaamo ama muddo la dagaalamayay ee arrintii ugu dambeyn si ay marka hore ku bilaabantayba lagu heshiiyey in cid la saaro oo arrintan kasoo taliso si dee maslaxa ay muslimiinta ugu sugan tahay kasoo talisa ee lasoo laabmay bay hadalkan bilaabeen oo leeyihin maxaa taxkiimka u aqbashay khilaafadaadii baa kaba shakisan tahay markii aad kitaabada qorayseedna inaad amiirulmu'miniin tilaa markii la diiday waad aqbashay iyo waxyaalaasay lahayd dee arrinkuna waxa weeyaan waa tani waa waxay maslaxadu ku sugan tahay qur-aankiina maba diidayo iyagiibaa meel aan meeshiisi hayn dhigay markaa saasay kelimo asalkeedu xaq yahay laakiin baadil loogama jeedo oo waxaa lasoo naqliyaa markay hadalladaa yidhaaheen ayaaba cali maalin u yeedhay sida caaisho loogama warramayo cabdillahi ibnu shadaad markuu dee arrintan iyo waxyaalahan ay warsanayso iyadoba dadkii waxyaalaha rasuulka ilaahay kaba maqlay barhkooda ay ahayd waa nimanka khawaarita iyo shaanigooda iyo leyntooda ayaa wuxu uhi wuxuu keenay kitaab weyn oo kitaabkii ayaa intuu gujiyu yidhaha bal hadal hadal oo yidhaaheen dee isagu waa waraaq waa bidaad iyo waraaqa iyo khade si u hadlaya dadka hadlee intuu leeyahy de ilaahayba subxaana wa tacaala nin iyo naag isdiiday ayaa uu yihi fabcathuu xakaman min ahliha xakaman min ahliha waa nin iyo naag isdiiday ayuu yihi laba xakamu saara dantooda kasoo dadka markaa eego si dee roon eega ama ha la kala kaxaynaya ama ha laysu geynaya dee markaa bal marka taxkiim labadaas arrintoodna ay sahlantaho wax qoys keliya khuseynaysa ay tahay maslaxadii muslimiinta iyo amra muslimiin ummata moxamed amarkeedii intaasi bal waa taa miyaaba kaga mudan weeye dee taxkiimka iyo taasoo kale oo bal markaa waxa weeyaan waa kelimo xaqa laakiin waxay uga jeedeen iyo siay ujeeddadoodu ahayd dee waa taas waa shaygaa baadilkaa kelimata xaqi quriida biha baadil ina markaasuu yihi ina rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam wasafa naasa dad buu rasuulka ilaahay sifeeyey wainii la acrifu sifatahum weli markaa de hagaagna umay bixinoo dee waa kuwan masaajidii kaba dhex qalin markaa uu hadlayo fii haaulaai kuwa baan tilmaantoodii iiga muuqataan kaba garanaya buu leeyay tilmaantoodii maxay waa maxay yaquuluuna alxaqa xaqay odhanayaan bialsaatim oo hadalla fiican oo xaqa iyo dee aayaad qur-aan ay daliishadaan taas bay carabkii ka qowlayaan laakiin laa yajuusu haadaa waxa ay ku qowlayaan ma dhaafayo dee qur-aanka ay aqriyayaanba haadaa kan waa xalqigii gurigu tilmaamayo midum iyaga xaggooda hoos ba uma dhaadhacayo wax gelmayaba macnaa qowlkii hadday fiicneeyeen camalkii bay xumaynayaan halkay dhigayeen iyo qur-aanka say u daliishadayeenna sidiiba maaha loo soo dejiyey waa shaara ilaa xalqi min abqadi khalqi illaahi ilayhim waa khalqiga ilaahay kuwa ugu necabiyey ilaahay xaggii ayaaba yihiin minhum waa xadiidkii buu leeyahay rasuulka ilaahay waa tani ma waa marfuucin tani midum aswadu mid madowba kaba midoon ixdaa yadayhi labadiisa gacmood mid ahaani tubyu shaatin dee fadhiya candhadii oo kale ay tahy waa hilibka iyo waslada waxaasoo malaa lafba aan lahayn waa ti thadyiina markii hore aynu kusoo aragnay dubyiguna inta badan waxay idhaahaan waa eyga iyo waxyaalaha dugaaggaa tooda la idhaahayo dee arigoo kale iyo lo-da iyo darcibaaba la yidhaahaa markaa toode waxa weeye makaalkan waa baab isticaarone waa neef adiyo candhadii oo kale adigu waa hilib kuusan oo dhaqdhaqaaqayo oo dee taa tilmaantiisa aan sooba aragnay aw xalamatu thadyin ama thadya xalamadii waa tii aynu soo aragnay waa hilib carada horena ama xalama thadya ay kagaba sugnaydba falama qatalahum caliy bnu abi aalibin radia allahu canhu markii dambe ee nahraawaan waa waqti dambe nahraawaan uu kula dagaalamo ku laayey ayuu cali yihi qaala unduruu eega fanadaruu way eegeen waa ninkii baada weeyo ninkaa inoo doondoono falam yajiduu shay-an waxban bay helin faqaala wuxu uhi irjicuu laama fawallaahi baan ku dhaartee oo macnaa ku laama weeyo soo baxsiya ninkii soo doondoona waa jiraa wallaahi baan ku dhaartay maa kadabtu anigu been maan sheegin walaa kudiibtu ana been laima sheegin oo ujeeddadu anigu waa xadiid aan maqlo rasuulka ilaahay ka maqlay oo xaqon anigu kaa maqlay dee rasuulka ilaahayna waxyi buu kuba warramay aniguna been maan sheegin beenna laima sheeginba weeye maratayne laba goor buu saa yidhi aw halaatan uma wajaduu waxay ka heleen fii khariiba dee dad markaa istaaraan hoosteed saynu soo maray mima yali ardo meel kharaaba faatow bihi way la yimaadeen xataa wadacuuhu bayna yaday in ay hortiisii soo dhigeen qaala cubaydullaahi cubaydullaahi wuxuu yidhi waana xaadiru daalika waan u joogay arrinkaa min amrihim xaaladooda iyo shanigooda kaba mid ahaa wa qowli caliyin cali hadalkiisiina waan u joogay fiihim iyaga shanigooda markaa uu kaba hadlayo cali hadalkoodii iyo hadalkiisiina waan uba joogay zaada yunusu fii riwaayatih qaala bukayru baa wuxuu yihi waxadaanii bukayr ibnu ashaj waxadaanii rajulu can ibni xunayni nin baa ii waramo ina xunayn buu igama warramay waa dariiq kale dariiqii hore ee mowsuulkaha ama dee ninkiisu uu magacawnaa musr ibnu saciid can cubaydillaahi buu ahaa ee nin imika waa mubhame laakiin dee cumdadu waa halka hore ibnu xunayn buu igama warramay cabdillah ibnu xunayn annahu qaala inuu yihi ra-aytu dalika alaswada ninkaa madow waa isagoo mayda ayaaban arkay bal markaa kolley dee waa mucjisaadkaas baab kale ayaa inoo soo dambeeyo kolley masaladiina dee calaaqo weyn laba siile oo ah alkhawaariju sharu lkhalqi waalkhaliiqa de haddii la idhaha gaal ay ahaayeen ma dee khalqi oo dhan kuwa ugu shar badan ba weeye laftigiina waa yimiba bal haddii dee markaas la idhaha maye waxay weli diintii taa lagama saarayo dadkii haba gaaleeyeenna bal dee taasi kolley macno kale yeelan ee baabkan kolley waqtigii waa gaadhay casharka halkaa inoo joogo markaas kolley masaladii iyo intan inooga harhsan dhowrkan xadiida inoo harhsan ayaan israacin doonaa biidn illahi tacaala kitaabkuna wa inoo sala allah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk